dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay
kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyaha cadaadi u idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waransida oo habeen kasta odoon kalaad maqashaan marka laga reebo habeenniba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac ulislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanu tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saaran ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadaban jirine
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal wahanimo sabti axad ay soo gelayso taaradana ku astaysan tahay koob iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamijka caawaad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona shirkii madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo dowladda federaalka soomaaliya uga socday magaalada garowe caasimada dowladda puntland ayaa kusoo dhammaaday buuqiyo sawaxan waxaan garow idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawaad ku dhagaysan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mid a xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ku eedeeyeen inay dalka ay ku celiyaan dagaalla sokeeya waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal haddii allah awoodda laga helo qodobada kale barnaamijka caawaad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ra-isul xulka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta dahfaray imtixaanka shaadiga ee sanadkaani waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal haddii allah awoodda laga helo nin weeraray mid ka mid a saldhigyada booliiska ee magaalada muqdisho oo lasoo qabtay ciidanka booliiska faahfaahin ayay ka bixiyeen waa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal haddii allah awoodda laga helo qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay sheegeen la xisaabtamayaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-isul wasaarahiisa waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan amarkii dowladda kenya ee ahaa in diyaaradaha ka soo baxay magaalada caasimadda ah muqdisho ay soo mareen magaalada wajir ee gobolka qoyi bari ee waddanka kenya ayaa sida da u dhaqangalay waan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan wasiirka ganacsiga warshada xukuumadda federaalka soomaaliya oo in muddaa ku sugnaa dalka kenya ayaa maanta soo gaaray muqdisho haddalla ayuu jeeshay waxaan goru idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan maamulka somalilan waxay u barardiiqayaan hogaamihii ugu da'da weynaa ee deegaanada somalilan barardiiq ayay jeedinayaan waxaan goru idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobadaas wixii soo kordha ayaa barnaamijkan cawad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigu xasana saaxiibkii cumar cabdiraxiim saxiifa ee barnaamijka ii farsamanaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
waayahay kuna wacan wanaagsan leena saaxiibyal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada garwac caasimada dowladda puntland shirkii magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa isugu tagtay hogaamiye lix awood siyaasadeed artidana ay ku kala fog tahay waxaana xaaladda u muuqatay in shirkaasi aysan heshiis aysan ku gaari doonin dhinacyada halkaasi ku kulmay falanqayaasha arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa u arkayn gorow ay ku kulmeen hogaamiyaal mid kasta u wata dan gaara islamarkaasna aysan midkoodna ka suurtagelin tanastudhiya dabacsanan siyaasadeed waxaana taasi ay hormud noqotay guuldarada shirkii kusoo dhawaaday maanta magaalada gorow caasimada dowladda puntland waxayna taas aasaabtay in xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya durbo maanta ay kasoo ambabaxaan magaalada garowe caasimada dowladda puntland kadib markii la isku fahmi waayey qodobadii looga hadlayay shirkii shantii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay magaalada garowe caasimada dowladda puntland axmed ducaale geeli xaaf oo ah madaxweynaha galmudug inta uusan kasoo bixin garowe war kooban uu siiyey warfidyaanka waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay si wan uga soo horjeesteen dhammaan qodobadii lagu ballamay in laga hadlo islamarkaasna ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay diideen inay ka hadlaan qodobadaasi wuxuu ku eedeeyey madaxda ugu sarreysa dalka inaysan dacad ka ahayn ka jawaabidda baahiyada ay qabaan dadka soomaaliyeed islamarkaasna dalka uu ku socdo meel halisa
maanta oo taariikhdu tahay koob iyo tobankii bisha may waxaan ka baxaynaa magaalada garowe waxaa soo gabangaboobay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa soomaali baa layahay waa la isu tegi doonaa midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah haba yaraatee wax jixin jixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad og tihiin haalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunnahay intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo iyo iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaallin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo coda ay ka dhacdo soomaaliya ayaa la badiyey wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geeyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado meesha waxaa ka socda wadatashin ahaan waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka muqdisho oo dad badanoo soomaaliya ku nool yihiin wax xuquuqan aan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu loo sameeyo taasina dee waa wax ummaddoo dhanna u yaal dadka reer muqdishona gaar ahaan u yaal in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la-aan noqoto ama ay aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha marka arrinta int intaasi waa intaa intii kalena qoraal bay ku baxday waad akhrisan doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa degdegsannahay ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba'ayaa in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqliga la isu geeyey ayaa loo baahaya haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteenoo magaalada xaarbaa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaalahay ka qaataan cashuur maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xawar weynay ku yaalleen aad iyo aad bay nasiib darro u tahay dadka ayaana loo baahaya arrinta inay ka dhiidhiyaan dhinaca kale axmed maxamed islaam axmedoobe oo maanta dib u laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuu sheegay in shirka garowe diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda iyo sida siyaasadda waddanka salka loogu dhegi lahaa islamarkaasna loo soo afjari lahaa kala fikriduwanaanshaha jirtay balse aysan madaxa dowladda federaalk soomaaliya arrintaasi diyaar u ahayn taasina ay sababtay in shirkii uu fashil kusoo dhammaado axmed madoobe wuxuu intaas ku dareen in da-uursa dastuurka qaabka loo wada oo aan ka turjumayn maslaxadda dalka ay qeyb ka ahayd waa hadalada balse aysan dhicin in heshiis rasmi ah laga gaaro iyadoo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ka cagajiidayeen wuxuu sheegay madaxweynuhu in dastuurka dibhabeyntiisa ay tahay arrin ka wada dhexaysa dowladda federaalk iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah laakiin madaxda federaalka ay u arkeen wax iyagoo keliya ay gaar u leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka ayuu soo hadal qaaday axmed maxamed islaam axmedoobe wuxuuna xusay inaysan dowladda federaalk soomaaliya ahmiyad badan u haynin iyadoo ay ka baxday heshiiskii magaalada baydhabo ee qeybsiga kheyraadka iyo heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka islamarkaasna aysan jirin wax heshiis ah oo lagu yahay oo la xiriira doorashooyinka la filaya in dalka ay ka dhacaan sanadka dhinaca kale ee axmed maxamuud islaam axmedoobe wuxuu xusay inaan hal maalin lagu daraynin doorashooyinka federaalk iyo xubnaha federaalka qeybta ka isla markaasna warar been abuur ah ee la xiriira doorashooyinka jubbaland iyo galmudug ay doonayaan waqti kororsi ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin shacabkana lagu habaabinayo arrimaha amniga ayuu ka hadlay axmed madoobe wuxuuna sheegay in heshiis aan lagu ahayn si dalka looga saari lahaa dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna cid walba ee mas-uuliyad ay ka saaran tahay sugidda ammaanka deegaanadeeda maadaama dowladda federaalk ee soomaaliya aysan diyaar u ahayn dagaalka argagixisada isagoona xusay in dhammaan heshiisaasi la xiriira ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ay dhinac martay axmedoobe waxa uu sheegay in shakhsiyaad hoteelka xamar ku yaala lagu biilo lagu dhiirigelinayo sida xabad ay ugu ridi lahaayeen jubbaland iyadoo looga gol leeyahay carqaladaynta doorashooyinka iyo dowladnimada jubbaland ee u baahan si taabagelin iyo aan dib loo celin wuxuuna sheegay cid alaale ciddii ka shaqeysa falal almudaro in ay maxkamad ay la tegso doonaan shirkaas oo loo ballansanaa iyadoo muddo hal sana ah aanu dhicin shirarkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ayaa waxaan soo jeedinay baaq ahaa bal in la wada hadlo oo laysu yimaado si looga tashado aayaha waddanka iyo meesha ay wax u socdaan taas markii aan isu nimid iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo goobjoogo ka ahaa inaan isweydiinno maxaa ajanda ah oo aan ka wada hadlaynaa waayo waxa ugu muhiimsan ahayd waxay ahayd warbal siyaasadda aan meel ku ogaano waxaa asala soomaaliya maanta ma joogto xilli hal qof iyo hal fikri iyo hal caqli looga talin karaya waa waxa la isku duuduubayo oo la isku ururinayo hadda la hagaajinayo la yegleelayo wey sidaa daraaddeed soomaaliya ma noqon karto meel qof aragtidii ama ra'yigiisa ay wax ku noqon karayso taasaa waxay timid inaan markaa ajande shirkii ku samayno ma ayna la imanin dowladdu ajande laakiin ajandaha shirka dhexdiisaanu ka samaynay iyadoo laysla wada kaashaday qodobo dhowraanu soo qaadnay markaa oo ahayd kow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doontaba dhe siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado laysku waraysto xaaladda waddanka looga tashado waayo xaaladda waddanku uu marayo haddaan mar walba la wada joogin oon la wada hadlin oo aan masiirka meel la isla dhigin oo aan la isla ogaanin oo aan kolba caqabadaha jira wada jir looga bixin qofna keligii waxma qaban karayo dowlad goboleedyaduna keligood waxma qaban karaan dowladda federaalkiina keligood waxma qaban kartaan waa dad isku duuban in la helo qodobka koowaad markaa wuxuu ahaa in la helo gole ka dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo mar walba lagaga tashado masiirka iyo siyaasadda taasoo aan waxu dhimaynin golihii amniga qaranka oo kaasi uu noqonayo mid isaga ka hoos saqeeya sababtoo amniga qaranku waa wax u baahan farsamo yaqaan iyo khubaro oo amniga keliya ku kooban laakiin gole ka weyn oo masiirka ummadda iyo siyaasadda looga tashado kaasoo layidhi in la helo magaciisa xubnaha kulamada iyo mas-uuliyaadka ay kala qaadanayaan arrinta labaad waxay ahayd arrinta galmudug oo ahayd mid aad iyo aad xasaasi u ah baryahan dambana hadalkeedu aada u socday oo sidii ehlu sunna iyo ay isugu darsameen maamulkii galmudug khilaaf badan oo xagga dowladda federaalka iyo siyaasiyiin iyo wax badan la sheegsheegayay oo la tabanayay in iyadana aan ka salgaano oo goluhu intuu ka fadhiista bal arrintaa wax laiska weydiiya arrinta galmudug laga gaaro xal dhab ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo maamulka galmudug uu diyaaru ahaa in arrintaasi la saleeyo la tixgeliyo heshiiskii ay ehlusunna iyo maamulka galmudug dowlad goboleed galmudug ay ku gaarheen jabuuti oo dowladda federaalka weliba madaxweynuhu uu goobjoog ka ahaa ay leeyihiin war heshiiskiiyo intii la ictiraafo galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeedii aynu ku wada hadalno oo xuquuqda ay leedahay ha la ogolaado taasaan isku daynay markaa inaan bal ku qancino dowladda iyo ciddii kale wax tabanaysaba sidii arrintaas looga gudbi lahaa galmudugna iyadoo aan uga mahad celinaya xaaf ee culays badan oo uu soo maray iyo odaynimo uu muujiyey ama ha noqoto dagaalkii gaalkacyo ama ha noqoto ee arrinta ka taagan ehlu sunna iyo isu keenistooda oo tanaasulaad badan uu sameeyey in bal arrintaas laga gaadho go-aan qodobka labaad bay ahayd waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo xa- sharciga shidaalka biilashaa in la soo celiyo oo aan ka wada hadalla si mas-uuliyad soomaaliyeeda waayo waa wax masiirkii la xidhiidha doorashadu ma aha mid qof uu go-aan ka gaadhi karo ma aha wax harqaan intuu qaftay oo dheer isku cabiro in siduu doona uu fulin karayo waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirka ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuurigaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan idhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayey ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey yaa baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la- la- la tixgeliyo sistamka federaalka ee dowladnimada soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isu duwayaal ee waa wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka ah qaabka ay wasaaraduhu u wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamku uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xaggey gaadhaysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurka dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale ay say rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeeday ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahan oo khubaro expertiisa ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo waqti dastuurkan laga soo baaraandawa la keeno kadibna shacabka loo bandhigo maamulada iyo golayaashooda baarlamaanka loo bandhigo mas-uuliyiintu ka doodo kabacdi ay noqoto wax dhaqangala ilaan waxaani waa heshiiska shacabka uu ku wada noolaanayo ku wada shaqaynaya haddaan isaga la sixin wax badan baa ka hallaabaya qodobka kale wuxuu ahaa maqaamka ay yeelanaysa caasimaddu waxaa in badan la soo celceliyaa caasimadda iyo gobolka banaadir hubaal waxaa ah muqdisho inay tahay caasimaddii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya asal bay u ahayd haddaan la qeexin ma caasimadda maqaamkeeda oo si siyaasiya intii looga hadlo heshiis siyaasadeed iyo mid dastuuriya iyo golayaasha iyo kulli aan la marinin waxay mar walba ku jiraysaa mugdi mugdigaas dadka reer muqdishona waxaa ka maqnaanaya xuquuq badan oo ay dastuuriyan u leeyihiin maaha inay ku waayaan waa inay helaan xuquuqday leeyihiin waxaa ka mid ahayd markaa in la qeexo oo laga howlgalo caasimaddu maqaamka ay leedahay si ayna ku waayin xuquuqaha dastuuriga ay leeyihiin oo una u noqonin maayarkeedu nin la magacaabo oo markii dambe markii la doonana la eryayo ee u noqoto maayar la doorto caasimad u taliya xuquuqda ay leedahay in la yaqaano in la qeexo arrintaas waxaa kaloo ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada oo ah qodob la iska iloobay oo dowladda soomaaliya aad mooda inay meel iska dhigtay sababtaa waxyaalaha aan golihii amniga qaranka aada uga cagataalinayna waxaa ka mid ahaa inayna jirin wixii amnigii laga wada shaqaynaya dowladda soomaaliya inay gabtay oo maanta dagaalka ay tahay qof walowba adiga iyo ciddaad la dagaalamaysa adiga ku jirtaayo orod meeshaa doonta ka soo dhac oo taas ay noqotay mid aan meella u jiri karayn waxaa kaloo ka mid ahaa qodob ahaa wadaxaajoodkii somalilan somalilan waxaa ku xidhan dhammaystirka dastuurka waxaa ku xidhan haykalka iyo mustaqbalka soomaaliya ay yeelanayso ma aha in somalilanna la yidhaahdo oon waan isku ciqaabanahay oo meel uma soconaysaan sidanaan nahay annana aan idhaahna dastuurkiiyo waxaana ku xidhan wax ka hadlaana uuna jirin wax isweydiiyaa uuna jirin wa- m- wada hadal furan uuna jirin waa la soo qaadaa warqad buu ku qoran yahay bas warqaddaa wax dhaafsan ma aha arrinta somalilan waxay u baahan tahay in si dhaba looga wada hadlo dad aqoon u leh lexjeclaala ah garanaya waxan taariikhda la socda inay inta u fadhiistaan arrintaa wadahadal ka galaan waan hubaa soomaali way isu baahan tahay adduunkii kalaaba isku soo dardarsanaya hadda oo yurub oo dhan baa warta hal dowlad inay noqoto markaa soomaali waan garan karaynaa baahida iyadu isu qabtee waxay tahay laakiin inay iyaguna xuquuqahoodii lagu waayo ishaysadkuna u dhibaato keeno oo wax dhibkeeda iskale taa markaa waxaa ka mid ahaa in la qeexo oo laga howlgalo si ficliga looga howlgalo arrinta wadahadalka somalilan waxaa nasiib darro ah madaxdii dowladda federaalka ahayd uma ayna soo diyaargaroobinin umana ayna soo xiiranin waxa laga hadlayo iyo waddanka meesha uu joogo iyo talada loo baahan yahay waxaa laga hadlayaa ee, waddanku sidan uu ku soconayay waa waqtigii ugu horreeya hadda sida la arko dowladnimaduba hadday bilow tahay maraykan baa xaaladda laga soo maray waxaan jirin oo noocaasa waqtiga oo dhan lagu luminaya inaan ajandayaashiisa la qiro dowladdu wuxuu madaxweynuhu carabka ku dhufanayay haddii la yidhaahdo ha la isu yimaado iyadoo weliba aanu fiirinayna beelaha oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kale iyo ay ku soo biirayeen Een, haddii aan ka hadallo oo la yidhaahdo ha la sameeyo golo lagu wada tashado een, baarlamaankaa diidaya haddii la yidhahdo doorashaha laga hadlo baarlamaankaa diidaya oo baarlamaanku isagii waa xildhibaanaa shalay go-aan siyaasadeed baa lagu gaadhay doorashadii laba kun iyo lix iyo toban see u dhacaysay baarlamaanka wax loo dhimayaa waayo waxaan ka hadlaynaa waa masiir qofkan xildhibaanka isaga laftirkiisay tahay in la sheego oo loo qeexo political agreement waxa dastuurku qoraya in loo hogaansamo waxaa ku adkaatay dowladdu inay aqoonsato dhibaatadan taagan ee laga hadlaya waxa ay tahay keliya waxay u- u qaateen shirarka la isugu imanayo wax rabadh istaama oo beesha caalamka loo sheega waan shirnay iyo waxaasaan isla gaadnay waxaan aada iyo aada uga waxaysanan uga hadlaynay war arrintaani waa masiiri doorashada laga hadlayo oo tan shidaalku waa masiirka um- ummadda ay la xidhiidhaa oo arrintan doorashooyinku waxay u baahan tahay madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka kale axsaabta siyaasiyiinta mansuuliyiintooda dadka eh, hogaaminta soomaaliya iskale dad badaan bay u baahantahay inay arrintaa tale ka gaadhaan oo ay ka tashadaan oo go-aan cadli iska weydiiyo oo wadanku meesha u socdo maanta dad badan baa stakeholdersoo talada wadanka wax ku leh in kulligood loo wada caddeeyo ay ka wada hadlaan laga tashado wax la iska weydiiyo laakiin wax eh, laba saddex qof intay isu sheegto hebel iyo hebel iyo hebel ma doonayo hadda inaan magacyo tiriyo waxaan afar qof ka badnayn baa laga hadlayaa hebel hala weydiiyo hebel hala weydiiyo waa nasiib darro waxaa nasiib darraa inaanaan garanaynin qofka waddankan cidda xukunta iyo cidda mas-uulka ka ah oo kii ugu sarreeyey markaad la fashita uu leeyahay tanaan dib ugu noqonaya iyo waxba- waayo marka isteydyadii ma- dowlad ma- madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaarihii intii la fadhiistay laleeyahay cid kalea tale lagu celinaya baarlamaanku waa la yaqaanaa kanaalo sharciguu leeyahay dariiq sharci oo loo mariyuu leeyahay qodobadan markaan kala hadalnayna hala soo celiya waxaa layidhi baarlamaankaan la hadlaynaa commentigiina ka bixiya oo ku dara ma xildhibaanaan nahay annagu commentiga aanu ku leenahay maxay tahay bilaahi calaykum ma commenti baanu ku leenahay baarlamaan xeer yaalla inaan intaan u qoran idhaahno aniga waxaa ila quman sidaa iyo sidaas wixii aanu sharciga u lahayn ee heshiiska siyaasadeed ahaaba waxaa kulligii la doonayaa in laga dhigo commenti iyo ciyaar laga dhigo yacni waa wax aada iyo aada looga waxayso waxaan odhan karaa shirkaas aan shantii bisha iyo ilaa hadda fadhinay wuxuu ku soo dhammaaday si natiija la-aana oo nin weliba iskii ugu soo baxay oo wax la isku afgartay ayna jirin oo wax lagu ballamay ayna jirin oo xataa aan isku soo noqon aan lahayn waayo mas-uuliyiinta maanta qaranka hogaaminaysa waxaa deeqday waxay iyagu isu sheegaan talada waddankayna waxba ka ogeyn cid bayna waxba weydiinaynin waxaana laga hadlaya waxaan maqlayey een, dacayadda dhinac kale ay ka wadaan oo laleeyahay een, jubbaland iyo galmudug oo extension doonaya sanad sanad in loogu daro war imise goor baanu ka hadalnay doorashada jubbaland ka mara yaanu sheegnay guddi baa la qabtay iyagaa sharciga gacanta uu ku haya waa la samaynayaa one day laguma darayo dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhu baa waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi la idhaha extension ha loo sameeyo waxaan rabnaa inaan cadayno soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado wixii technically farsamadu ay u keento waa wax sideeda laysu weydiin karo laakiin inaan extension dowlad dhexana laga ogolayn statena laga ogolayn doorasho walbaana la rabaa sideeda inay ku dhacdo qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda u dhaqmayaanna ay tahay mid ay rabaan inay yidhaahdaan waa la fuli waayey oo waa la- waxbaa jiitame waa lagu daray oo dantaa keenaysa in lagu daro ma aha sidaas waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego arrintaasi waxay ku soo dhammaatay guul darro waxaana sabab ahay dowladda dhexe oo aan innaba wax xil'i ka saarayn waddanku meeshuu maraya xaaladdu siday tahay taasa ayaan darra iyo nasiib darraa waxaa kaloo rabaa inaan ku daro jubbaland maalintii hore nairobi ka imanayay baan sheegay dhibaato badan baa dowladda federaalka kaga so- kaga soo socota waxay ku talagaleen waddankaas inuu dib u noqdo fowdo dib ugu noqdo dagaal sukeeya uu ka dhaco waxaan leeyahay reer jubbaland jubbaland idinkaa degan ilaahay idinku abuuray idinkaa iskale amnigu idinku dan idin yahay amnigiina ka shaqeeya midnimadiina ka shaqeeya xamar waxaa idinka yimaadaay waa fitan iyo fasahaad iyo dhibaato maadaama guryo lagu uruuriyey hoteelaa la dejiyey waa la soo qaaday waxaa lagala hadlayaa keliya xabad rida wax ma ridi kartaa aad baan uga xumahay saaxiibkay seeraad oo waaskii afhayeenka ah in intii loo yeedho meel tago inuu isagu xabad bist- garoonka dhexdiisa ka rido aad baan uga xumahay wax saxana maaha waxaan rabaa markaa reer jubbaland inaan u sheego waxaa laga shaqaynaya waa idinka dhibaato dhexdiina gobolkan waa la yaqaanaa lix biloodba qof baa joogay hogaamiye kooxeedyaha isku leynayey waa meesha ubucdo maaha gaalkacyo gaalkacyo maaha meesha soomaaliya mixwarka dagaalka halkaana ahayd hooyadii dhibaatadu ay ka socotay maanta intaasu sanaad maraysaan nabad baad ku joogtaan taariikh baad leedihiin state maanta ka labaad marka puntland laga soo reebaa tiina maanta taariikhdii iska lahaa yaan dhibaato idinkala idiin geysta aana dhibaato idiin geysan oon la isku kindirin oon dhibaatadiina laga shaqayn aad baan uga digaya dowladda dhexe way garan laadahay mas-uuliyadda saaran waxay garan laadahay kursiga ay raadinayaan waxa uu yahay iyo dhibaataday wadan- wadanka uga tegayaan waa in la xisaabtamo oo la isweydiiyo war wadankan muxuu yahay federaalku maxaa heshiis lagu yahay xaggee loo socdaa maxaa la qabanayaa laakiin inay be- beesha caalamkuna qayqaybsanto oo dhibaatada ay qayb ka noqoto oo waxaan jirin la isweydiiyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo dowlad goboleedyadu maanta annagoo waxaanu ka soo tagnay aada u caajisan niyaddii aan la tagnay wadahadalkii aan rabnay xalkan soomaali loo rabnay hal sano soonka hadda soonkiisii baydhabaa u dambeeya kulan dowladda federaalka ah aan isugu nimaano intaa wixii ka dambeeyeyna wixii siyaasadee loo baahnaa in laga tashado dhan way meel marsanayeen way ka hadlayeen markaan isweydiinana halkaasay maraysaa soomaalina waxaan leeyahay xisbiyadeeda eliidkeeda odayaasheeda dhaqanka siyaasiyiinteedu dhib ha isugu noqdeen bal ha cabireen maanta meesha ay joogaan iyo shalay meeshay joogeen ha cabireen maanta meeshay u socdaan ha garo- ha garwaaqsadeen maanta xaaladda waddankooda uu ku jiriyo meesha loo so waxaa fiicane afka laga sheegaya iyo ficilku siduu kale yahay in la fiiriyo yaa u baahan waxaan leeyahay ilaah oo naxariiso kuwii hore waddankan soo xukumayay taariikh buu soo maray intii burbur waxaa asala soomaaliya maanta ma joogto xilli hal qof iyo hal fikri iyo hal caqli looga talin karayo waa wax la isku duuduubayo oo la isku ururinayo hadda la hagaajinayo la yegleelayo wey sidaa daraaddeed soomaaliya ma noqon karto meel qof aragtidii ama ra'yigiisa ay wax ku noqon karayso taasaa waxay timid inaan markaa ajande shirkii ku samayno ee ma ayna la imanin dowladdu ajande laakiin ajandaha shirka dhexdiisaanu ka samaynay iyadoo laysla wada kaashaday qodobo dhowraanu soo qaadnay markaa oo ahayd kow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doontaba dhan siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado lagu laysku waraysto xaaladda waddanka looga tashado waayo xaaladda waddanku uu marayo haddaan mar walba la wada joogin oon la wada hadlin oo aan masiirka meel la isla dhigin oo aan la isla ogaanin oo aan kolba caqabadaha jira wada jir looga bixin qofna keligii waxma qaban karay dowlad goboleedyaduna keligood waxma qaban karaan dowladda federaalkiina keligood waxma qaban kartaan waa dad isku duuban in la helo qodobka koowaad markaa wuxuu ah in la helo gole ka dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo mar walba lagaga tashado masiirka iyo siyaasadda taasoo aan waxu dhimaynin golihii amniga qaranka oo oo kaasi uu noqonayo mid isaga ka hoos saqeeya sababtoo amniga qaranku waa wax u baahan farsamo yaqaan iyo khubaro oo amniga keliya ku kooban laakiin golo ka weyn oo masiirka ummadda iyo siyaasadda looga tashado kaasoo la yidhi in la helo magaciisa xubnaha kulamada iyo mas-uuliyaadka ay ka- kala qaadanayaan arinta labaad waxay ahayd arinta galmudug oo ahayd mid aada iyo aada xasaasi u ah baryahan dambana hadalkeedu aada u socday oo sidii ehlu sunna iyo ay isugu darsameen maamulkii galmudug ee khilaaf badan oo xagga dowladda federaalka iyo siyaasiyiin iyo wax badan la sheegsheegayay oo la tabanayay in iyadana aan ka salgaano oo goluhu intuu ka fadhiista bal arrintaa wax laiska weydiiya arrinta galmudug laga gaaro xal dhab ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo maamulka galmudug uu diyaar u ahaa in arrintaasi la saleeyo la tixgeliyo heshiiskii ay ehlusuna iyo een, maamulka galmudug dowlad goboleed galmudug ay ku gaadheen jabuuti oo dowladda federaalka weliba madaxweynuhu uu goobjoog ka ahaa ay leeyihiin war heshiiskii intii la ictiraafo galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeedii aynu ku wada hadalno oo wax xuquuqda ay leedahay ha la ogolaado Ee, taasaan isku daynay markaa inaan bal ku qancino dowladda iyo ciddii kale wax tabanaysaba sidii arrintaas looga gudbi lahaa galmudugna iyadoo aan uga mahad celinaya xaaf ee culays badan oo uu soo maray iyo odaynimo uu muujiyey ama ha noqoto dagaalkii gaalkacyo ama ha noqoto ee, arrinta ka taagan ehlu sunna iyo isu keenistooda oo tanaasulaad badan uu sameeyey in bal arrintaas laga gaadho go-aan qodobka labaad bay ahayd waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo xa- sharciga shidaalka biilashaa in la soo celiyo oo aan ka wada hadalno si mas-uuliyad soomaaliyeeda waayo waa wax masiirkii la xidhiidha doorashadu ma aha mid qof uu go-aan ka gaari karo ma aha wax harqaan intuu qaftay oo dheer isku cabiro in siduu doona uu fulin karayo waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirkii ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuurigaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan idhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayey ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey yaa baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la, la, la tixgeliyo sistamka federaalka ee dowladnimada soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isu duwayaal ee waa wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka ah qaabka ay wasaaraduhu u wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamka uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xaggey gaadhaysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurka dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale ay say rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeeday ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahan oo khubaro expertiisa ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo waqti dastuurkan laga soo baaraandawa la keeno kadibna shacabka loo bandhigo maamulada iyo golayaashooda baarlamaanka loo bandhigo mas-uuliyiintu ka doodo kabacdi ay noqoto wax dhaqangala ilaan waxaani waa heshiiska shacabka uu ku wada noolaanayo ku wada shaqaynaya haddaan isaga la sixin wax badan baa ka halaabaya qodobka kale wuxuu ahaa maqaamka ay yeelanaysa caasimaddu waxaa in badan la soo celceliyaa caasimadda iyo gobolka banaadir hubaal waxaa ah muqdisho inay tahay caasimaddii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya asal bay u ahayd haddaan la qeexin ma caasimadda maqaamkeeda oo si siyaasiya intii looga hadlo heshiis siyaasadeed iyo mid dastuuriya iyo golayaasha iyo kulli aan la marinin waxay mar walba ku jiraysaa mugdi mugdigaas dadka reer muqdishona waxaa ka maqnaanaya xuquuq badan oo ay dastuuriyan u leeyihiin maaha inay ku waayaan waa inay helaan xuquuqday leeyihiin waxaa ka mid ahayd markaa in la qeexo oo laga howlgalo caasimaddu maqaamka ay leedahay si ayna ku waayin xuquuqaha dastuuriga ay leeyihiin oo una u noqonin maayarkeedu nin la magacaabo oo markii dambe markii la doonana la eryayo ee u noqoto maayar la doorto caasimad u taliya xuquuqda ay leedahay la yaqaano in la qeexo arrintaas waxaa kaloo ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada oo ah qodob la iska iloobay oo dowladda soomaaliya aad mooda inay meel iska dhigtay sababta waxyaalahan golihii amniga qaranka aada uga cagataalinayna waxaa ka mid ahaa inayna jirin wixii amnigii laga wada shaqaynaya dowladda soomaaliya inay gabtay oo maanta dagaalka ay tahay qof walowba adiga iyo ciddaad la dagaalamaysa adiga ku jirtaayo orod meeshaa doonta ka soo dhac oo taasay noqotay mid aan meella u jiri karayn waxaa kaloo ka mid ahaa qodob ahaa wadaxaajoodkii somalilan somalilan waxaa ku xidhan dhammaystirka dastuurka waxaa ku xidhan haykalka iyo mustaqbalka soomaaliya ay yeelanayso ma aha in somalilanna la yidhaahdo oon waan isku ciqaabanahay oo meel uma soconaysaan sidanaan nahay annana aan idhaahna dastuurkiiyo waxaanaa ku xidhan wax ka hadlaana uuna jirin wax isweydiiyaa uuna jirin wada hadal furan uuna jirin waa la soo qaadaa warqad buu ku qoran yahay bas warqaddaa wax dhaafsan ma aha arrinta somalilan waxay u baahan tahay in si dhaba looga wada hadlo dad aqoon u leh lexjalaalaah garanaya waxan taariikhda la socda inay inta u fadhiistaan arrintaa wadahadal ka galaan waan hubaa soomaali way isu baahan tahay adduunkii kalaaba isku soo dardarsanaya hadda oo yurub oo dhan baa warta hal dowlad inay noqoto markaa soomaali waan garan karaynaa baahida iyada isu qabtiya waxay tahay laakiin inay iyagun xuquuqahoodii lagu waayo ishaysadkuna dhibaato keeno oo wax dhibkeeda iskale taa markaa waxaa ka mid ahaa in la qeexo oo laga howlgalo si ficliga looga howlgalo arrinta wadahadalka somalilan waxaa nasiib darro ah madaxdii dowladda federaalka ahayd uma ayna soo diyaargaroobinin umana ayna soo xiiranin waxa laga hadlayo iyo waddanka meesha uu joogo iyo talada loo baahan yahay waxaa laga hadlayaa waddanku sidan uu ku soconayay waa waqtigii ugu horreeya hadda sida la arko dowladnimaduba hadday bilow tahay maraykan baa xaaladda laga soo maray waxaan jirinoo noocaasa waqtiga o dhan lagu luminaya inaan ajandayaashiisa la qiro dowladdu wuxuu madaxweynuhu carabka ku dhufanayay haddii la yidhaahdo ha la isu yimaado iyadoo weliba aanu fiirinayna beelaha oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkaoo kale iyo ay ku soo biirayeen haddii aan ka hadallo la yidhaahdo ha la sameeyo golo lagu wada tashado baarlamaankaa diidaya haddii la yidhahdo doorashaha laga hadlo baarlamaankaa diidaya oo baarlamaanku isagii waa xildhibaanaa shalay go-aan siyaasadeed baa lagu gaadhay doorashadii laba kun iyo lix iyo toban see u dhacaysay baarlamaanka wax loo dhimayaa waayo waxaan ka hadlaynaa waa masiir qofkan xildhibaanka isaga laftirkiisay tahay in la sheego oo loo qeexo political agreement waxa dastuurku qoraya in loo hogaansamo waxaa ku adkaatay dowladdu inay aqoonsato dhibaatadan taaganee laga hadlaya waxa ay tahay keliya waxay u qaateen shirarka la isugu imanayo wax rabar istaama oo beesha caalamka loo sheega waan shirnay iyo waxaasaan isla gaadnay waxaan aada iyo aada uga waxaysanan uga hadlaynay war arrintaani waa masiiri doorashada laga hadlayo oo tan shidaalku waa masiirka ummadda la xidhiidhaa oo arrintan doorashooyinku waxay u baahan tahay madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka kale axsaabta siyaasiyiinta mas-uuliyiintooda dadka hogaaminta soomaaliya iskale dad badaan bay u baahan tahay inay arrintaa tale ka gaadhaan oo ay ka tashadaan oo go-aan cadli iska weydiiyo oo waddanku meesha u socdo maanta dad badan baa stakeholderisoo talada waddanka wax ku leh in kulligood loo wada caddeeyo ay ka wada hadlaan laga tashado wax la iska weydiiyo laakiin wax laba saddex qof intay isu sheegto hebel iyo hebel iyo hebel ma doonayo hadda inaan magacyo tiriyo waxaan afar qof ka badnayn baa laga hadlayaa hebel hala weydiiyo hebel hala weydiiyo waa nasiib daro waxaa nasiib darraa inaanaan garanaynin qofka waddanka cidda xukunta iyo cidda mas-uulka ka ah oo kii ugu sarreeyey markaad la fashita uu leeyahay tanaan dib ugu noqonaya iyo waayo marka isteydyadii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaarihii intii la fadhiistay laleeyahay cid kalea tale lagu celinaya baarlamaanku waa la yaqaanaa kanaalo sharciguu leeyahay dariiq sharcigo loo mariyuu leeyahay qodobadan markaan kala hadalnayna hala soo celiya waxaa layidhi baarlamaankaan la hadlaynaa commentigiina ka bixiya oo ku dara ma xildhibaanaan nahay annagu commentiga aanu ku leenahay maxay tahay bilahi calaykum ma commenti baanu ku leenahay baarlamaan xeer yaalla inaan intaan u qoran idhaahno aniga waxaa ila quman sidaa iyo sidaas wixii aanu sharciga u lahayn heshiiska siyaasadeed ahaaba waxaa kulligii la doonayaa in laga dhigo commenti iyo ciyaar laga dhigo yacni waa wax aada iyo aad looga waxayso waxaan odhan karaa shirkaas aan shantii bisha iyo ilaa hadda fadhinay wuxuu ku soo dhammaaday si natiija la-aanah oo nin weliba iskii ugu soo baxay oo wax la isku afgartay ayna jirin oo wax lagu ballamay ayna jirin oo xataa aan isku soo noqon aan lahayn waayo mas-uuliyiinta maanta qaranka hogaaminaysa waxaa deeqday waxay iyagu isu sheegaan talada waddankeena waxba ka ogeyn cid bayna waxba weydiinaynin waxaana laga hadlaya waxaan maqlayay dacayadda dhinac kale ay ka wadaan oo laleeyahay jubbaland iyo galmudug oo extension doonaya sanad sanad in loogu daro war imise goor baanu ka hadalnay doorashada jubbaland ka mara yaanu sheegnay guddi baa la qabtay iyagaa sharciga gacanta uu ku haya waa la samaynayaa one day laguma darayo dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhu baa waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi la idhaha extension ha loo sameeyo waxaan rabnaa inaan caddayno soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado wixii technicaly farsamadu ay u keento waa wax sideeda laysu weydiin karo laakiin inaan extension dowlad dhexana laga ogolayn statena laga ogolayn doorasho walbana la rabo sideeda inay ku dhacdo qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda u dhaqmayaanna ay tahay mid ay rabaan inay yidhaahdaan waa la fuli waayo waxbaa jiitame waa lagu daray oo dantaa keenaysa in lagu daro ma aha sidaas waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego arrintaasi waxay ku soo dhammaatay guul darro waxaana sabab ahay dowladda dhexe oo aan innaba wax xil'i ka saarayn waddanku meeshuu maraya xaaladdu siday tahay taasaa ayaan darra iyo nasiib darraa axmed maxamed islaam axmed midoobe ayuu kaasi oo maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib markii uu kasoo laabtay magaalada garowac caasimada dowladda puntland halkaasoo madaxda federaalka qaybta ka ah iyo xubnaha federaalkaba oo shantii maalmood ee lasoo dhaafay jir looga hadlaya masiirka waddanka uga sowday kaasoo fashil uu kusoo dhammaaday dhinaca kale xildhibaan sakariye xaaji cabdi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga hadlay shirkii fashil kusoo dhammaaday ee ka dhacay magaalada garowe caasimada dowladda puntland wuxuu sheegay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya aysan hogaamin karin soomaaliya islamarkaasna xildhibaanada golaha shacabka ay qaadi doonaan tallaabo adag oo deg dega xildhibaan askari xaaji cabdi waxay xusay inay tahay nasiib darro weyn in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay heshiis ka gaari waayaan muddo toban maalmood gudaheeda ay ku shirsanayeen magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland waa waxa weeye waa nasiib darro weyn oo aan loo fadhin oo fashilaad ah oo sistamkii dowladnimo from heer gobol ilaa heer qaran ay fashilaad tahay arrintaas shacbiga soomaaliyeed waxa weeye waa ka cadhaysan yihiin barlamaanku waa ka cadhaysan yahay nimankii madaxda noo ahaa oo aan ugu idmannay inay dalkan maamulaan oo kuraasta lagu fariisiiyey oo xuquuqda gaarkaa la siiyey ama heer gobol ha noqdeen ama heer dowladeed ha noqdeen dowladda ha noqdeene xilkoodii waa ka bixi waayeen waannuna la xisaabtamaynaa sababta keentay toddoba maalmood in loo fadhiyo shir oo madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo shantii madaxweyne goboleed ay joogaan oo ilaa hadda ay fashil tahay waxa laga sugayaa oo kale maxay yihiin ii sheeg adaan ku weydiinaya hadday ku heshiin waayeen dalkan inay maamulaan oo dhibaatada dadkan ka saaraan oo ummadda soomaaliyeed oo madaxda looga dhigay u hiiliyaan maxaannu ku hallaynaynaa ma ii sheegi kartaa waxa weeye arrintaasi waa arrin laga dabaaqtami doono shacbiga soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa inay ka dabaaqtamaan mana daynayno waana la xisaabtamaynaa askari xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay la xisaabtamayaan kadib markii heshiis ay la gaari waayeen xubnaha federaalka qaybta ka ah oo shir shan maalmood socday ay kula qaatay magaalada gargow caasimada dowladda puntland barnaamijka xulashada waraysada ayaa dhageysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal weli waxaan ku jirnaa wararka garowe gudoomiyaha baarlamaanka ee puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland kadib muddo uu ku maqnaa dalka dibadiisa cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed markii maanta dib ugu laabtay magaalada garowe ee puntland wuxuu sheegay in masiirka waddanka ay mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay golaha sharci-dajaasha ee federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah islamarkaasna haddii madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ay ku heshii waayeen ee maslaxadda guud ee waddanka ayagoo dhowaan heshiis ay ka gaari doonaan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن قدوم كحيانك كواد iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad mudanayaasha sharafta leh howlwadeenada saxaafadda آم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آم، سلام كديب آم، الحمد لله إله با مهد إسكاله آم، إلهي سوى نبد عليي نبد قليانا يقول كاني آم، maxay ahayd inay dalkii soomaaliyeed gaar ahaan puntland aad baan u mahadinayaa rabbi alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan kaloo u mahad celinayaa mudanayaasha sharafta leh oo ay hogaaminayeen labada guddoomiye oo runtii si sharaf leh oo muuqaal leh oo qalbi furan oo karaamo leh ii soo dhoweeyey weliba iyadoo xilli adag oo rabadaana lagu jiro weliba xilliyadii la qaw- la qayluulsan jiray ee geninka dambe oo raantu adkayd lagu jiro isugayey oo isoo dhoweeyey si ay ii sharfaan oo ii karaamayaan waan u mahad celinaya waxaana leeyahay allah idin karaamaya Een, intaa kadib dalka dee wax alxamdulilaahi waa mahad kale oo dalku waa nabad oo isagoo nabadan ka tego isagoo nabadaanu soo noqday ilaahna waxaan ka rajaynayaa inuu amniga iyo nabadgelyada labadaba inoo siyaadiyo keliya een, waxaan ka tegay oo weli jiraa jiro oo ah abaaraha iyo shidaalka taasna ilaahuun baynu ula cabanaynaa rabbi keliya uunbaa wax ka qaban kara bini aadan waxba kama qaban karo Een, ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa inuu inoo soo deeqo rabbi baan weydiisanaynaa waynu soomannahay waa maalin rabadaana da- dadku dadkii khayrkay u badan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa rabbi waxaan weydiisanaynaa inuu inoo soo deeqo oo raxmadiisa inoogu deeqo sifooyinka rabbi bay ka mid tahay Een, aayad qur-aana sheegaysa wahuwa aladii yunazilu lgaytha min bacdi ma qanatu wayanshuru raxmata wahuwa alwaliyu lxamiid rabbi sifooyinkiisa waxaa ka mid ah allihii markay quustaan ka gadaan raxmadda siin jiray oo markaa u nashin jiray oo ku fidin jiray marka xilligii hadda waxaad moodaa in la jooga marka sifooyinka rabbi bay ka mid tahay dadku inay yaabaan oo marmar la quusto walad yunazilu lgaysa min bacdi maa qanadu markay quustaan ka gadaalkeed keeni jiray raxmadda iyo roobka rabbi waxaan ka rajaynaa inoo soo deeqo Een, intaa ka gadaal waxaan muddooyinkan anigu dee ma soo gaadhin laakiin een, garoowe ama magaalo madaxda puntland waxaa ka jiray shirar Een, shirarkaasoo loo qabanayay eh, soomaali Een, mas-uuliyiinta isugu timina waxay ahaayeen xukuumadihii fulinta oo waxaad moodaysay baarlamaanadu inaanay dowr ku lahayn dhinacay ku tahayba Ee, way fiicantaho waa dadkii aanu dee u wakiilanay oo shaqadan fulinta aynu u dirsanay Ee, laakiin waxaan aada uga xumahay in magaalo madaxdii caasimadda garoowe oo aan khilaaf looga baran oo shirarka ka dhaca aanay khilaaf lahaan jirin in maanta shirkii sidii wax la rabay aanay wax uga soo bixin dad marka laga eego waa fiican yahay oo maanta mar haddaan ajnabi isu keenayn soomaali oo ayagu intay isdalbadaan isu imanayaan oo aan cidi ku dhex jirin wax dhexdhexaadinaynin oo miiska la wada hadlayo la wada fadhiisanayo waa arrin runtii aada u qurux badan anugu aan u arkaa dhinaca positive baan uga arkaa laakiin waxaan aada uga xumahay magaaladii aan lagu ogoonin magaalo khilaaf oo waxa weeye had iyo jeer eh, dhinaca khaatumada u badnayd oo shirarka lagu qabtaa aanay khilaaf badan yeelan jirin in maanta laisku fahmi waayo aada iyo aada baan uga xumahay laakiin waxaa la kabtamayaa qoryaha fulinta oo waxaan leeyahay mar haddaad idinku isaf garan weydeen dee shaqadaa idinkaa markii hore lahaa laakiin hadda waxay la tahay waxay dagatay golayaasha xeer dejintay dagatay arrintaasi iyagay dagatay Een, waana qabaa iyagu hadday shiraanna isma khilaafaan oo hadda kii waxaba daliil ah, dee kii u dambeeyey hadda sharaf iyo karaamay ku kala tageen kana afgarad fiicnaaya fulinta marka waxaan rajaynayaa insha allahu inay qolada aad dagatay ma- iyayna garan waayin baan leeyahay waana qabaa inaa saa lagu kala tegayna shir dambena la isugu soo noqdo oo baarlamaanadu qayb ka yihiin aanay xuk- xuku- aan xukuumadaha keliyii aanay isku koobin masiirka dalka waa la wadaagaa taladiisana waa la wadaagaa waa sax ciddii loo wakiishay loogama xuma ha qabato waana la ogol yahay marka laakiin haddii dee sidii la rabay wax u soo bixi waayaan ciddii eh, maxay ahaydeenay eh, eh, eh, eh, ka dambeysay waa waa- waa xeerdejinta oo iyaga doorato shaqadan u wakiilato dadkuna iyaga wakiishaan marka waa qabaa in shir dambe la qabto oo ay qayb ka yihiin soomaalina aanay saa ku kala tegin ma kala tegin oo meel fiican baa wax marayaan laakiin sida la rabo in wax noqdaan haddii alla yidhaahdo khilaafkuna inaga yaraado rabbina waxaynu weydiisanaynaa in alla khilaafka inaga yareeyo orada xeerjisintana kulligood weeye waa maamulada iyo iyo federaalka labadaba waxa weeye waa hawl u taal oo sugaysa maaha in cid keliya lagu eego ma qabo anugu ciddaasi waa sax way lahayd haddii siday rabay xoga hagaagi waayeen waxa weeye in gacanta lala geliyo oo golayaasha xeerjishintu ay gacanta la geliyaan oo dalka aan la sii daynin ama aan khilaaf yari kala fogeynin ummadda soomaaliyeed waayo waa ayaan daro shacab soomaaliyeed oo soddon sano soo baaba'ayey oo soddon sano tacab ku soo jiray oo haddana maanta xilligii ugaadkaa ku jiro jiilaal iyo abaari kala jabsatay oon waxba la noolayn qolo colaada haysa labadii labadii laga ducaysan jiray baa haya waa col iyo abaar waa labadii laga ducaysan jiray in kuwaa la arki waayo oo khilaaf yaroo dhexo oo maxay ahaydeenay lagu mashquulo runtii ayaan darhaan u arkaa anigu waxaana leeyahay xukuumadaha iyadaan ceebi jirin sixiddana waa idinku leenahay xukuumadaha iyagii baa tihiin mas-uuliyiintii baa tihiin mar walba wixii khilaaf keenaya ha laga fogaado tanaasulkana ha loo bato aakhiro iyo adduunba saasaa khayrka ku jira ummadda aad mas-uuliyiinta ugu tihiinna danteedu saasay ku jirtaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed ayuu kaas ahaa oo maanta dib u laabtay magaalada garowe ee puntland kadib safaro oo dalka dibadda isugu maqno xulashada warasida ayaa dhegeysanaysaan radi iyo xadaado ayuu idinka imaanay saaxiibyaal qayb ugu dambeeyey barnaamijka ayaana isla soo gaarnay dadyo qubayo ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayo ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
nin hubaysan ayaa bambagacmeed ku waray salig ciidanka booliiska ay ku leeyihiin degmada yaaqshid ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ninkan ayaa weerarka geystay xili ay ku shireen saraakiisha ciidanka booliiska degmada sida ay sheegtay tali ku-xunka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sakiir xuseen axmed talisa ciidanka ayaa ku guuleystayna gacanta ay kusoo dhigaan ninka bambada ku tuuray sidai xaqiijisay tali ku-xunka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sakiir xuseen axmed oo maanta warbaahinta kula hashay ee magaalada caasimadda muqdisho talikuxunka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa ay sheegtay in fadhi ciidanka booliiska ay ku leeyihiin waaxda barwaaqee degmada yaaksheed ay bambacaameed uu kusoo tuuray qofkaasi waxayna sheegtay in la qabtay qofka kusoo tuuray bamkaasi sidoo kale waxay sheegtay in baaris kadib la marsii doono sharciga ayna ciidanka booliiska soomaaliyeed maxkamadna ay soo taagi doonaan guud ahaan waxaa intaas ku dhan barnaamijka uu soo saaray ilana socodsiy anigoo xasan saaxiibka cumar cabdiraxiim saxeefo ayuu farsameynayay talintan barnaamijka dibdib ugu kulmi doono nabad ahaado